wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha hawada nagala socdo dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan warbaahinta koonfur galbeed baydhabo media daafeed isha baydhaba iyo weliba raadiyo wadajir oo aad alaba ka dhageysataan dalka mareykanka iyo guud ahaan caalamka oo aad ka dhageysan kartaan internetka dhegeystayaal waxaa qadka telefoonka toos inoogu jiro afhayeenka jaaliyada gobolka shabeellada hoose ee qaaradda yurub gaar ahaan waqooyiga yurub mudane cumar cali axmed cumar marka ugu horeysa kusoo dhawow shabakadaha warbaahinta koonfur galbeed
bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay waana mahadsantihiin
waxaan jeclaan lahaa inaad wax inooga sheegto dagaalada soo noqnoqday ee ka socda gobolka shabeellada hoose oo aad dabcan adigana u tahay afhayeenka jaaliyadiisa
bismillahi raxmaan raxiim horena waa u sheegnay caalamka iyo soomaalida meel walba joogta waa ogtahay dagaalkan wuxuu ku salaysan yahay asalkiisa dad labaatan iyo afartii sana lasoo dhaafay wadanka haystay rabana inay wadankii shalay mooryaanimo ku haystay haddana inay ku qabsadaan qaab dowladeed inay xalaalaystaan dhaqaalihii ay labaatankan sano dalkii ka dhaceen oo ay isbaarooyinkii iyo garoomadii iyo dhaqaalihii guud ay ku dhaceen shirkadihii isgaarsiinta ay ku dhaceen wixii dhaqaale intay jamciyeen ay dadkii ku aburiyeen oo ku dilaan ciidankii national armiga loogu talagalay dhaqaalihii u n-ka uu bixiyey hubkii la fasaxay ismaaciil cumar geeli ay hormuud ku ahayn ay dhiibeen hubkii oo dhan maanta waxaa lagu gumaadayaa gobolka shabeellada hoose dadkii joogay waad maqlayseen idaacadaha ay qabaa'ilkaas ay leeyihiin dowladdan muqdisho fadhido waxyaabaha ay leeyihiin guutlixaad guutashanaad ee magaalada marka la wareegtay waad maqlayseen oo maragmadoonto ah dagaalkana asalkiisa waa in la boobo dadka meesha degan la xasuuqo la caburiyo la tirtiro waxaad sheegtay madano cumar waxaad sheegtay in dad shalay qaab mooryaannimo ah gobolka dhibaato uga geysanayay ay haddana qaab dowladeed ay dhibkii kusii wadaan marka yaad ka sheegi kartaa yaad ka tilmaami kartaa kooxahaas aad ka hadlaysid
waxaan ka tilmaami karaa ninkaad ogeydeen burcadka weynaa ee dhacda la dhihi jiray oo maanta dulmiga xamar dartiisa janan u ah ninkaasaa kow ka ah waxaa ka mid ah ninkan maanta xildhibaanka sheeganaya xaafa ka mid ah oo isbaaradii iyo eelboorka lamber conton weli ka safrila iyo beerihii l maxaa lii jiray oo mooska oo oo sambaan uu ka dhoofi jiray ka safrila nimankaas waaye iyo qaar kaloo badan oo ay kamid tahay shirkada barakaad ay kamid tahay oo aad ma og tahay mashaariicda ay wadanka ka hayso khaasatan gobolka shabeellada hoose yani dhibaatooyinka ay ka wado nimankaasaa ka mid ah iyo rag kaloo badan oo u weynyahay ninkan kaahira fadhiyo iyo xasan culusow oo ahaa sida aad og tihiin nin mukulilmadow ay ka ahayd habar gidir oo mashruucyadii n g oyadiisa dhan ay mukulilmadow ka ahayd ninkii markii uu madaxweyne noqdo maanta wadanka waxaa maamulayo dad waxay aaminsan yihiin inuu nin abgaal uu maamulo oo muduloodeh laakiin wadanka waxaa maamulo nimankan habargidraa maamulo ee dalka baabi'iyey ayagaana la xili ku haysto dhaqankooda iyo dantooda fuliyaa waa asagana waa burcad kale oo dalkii gacanta u galay wuxuu doonana ka samaynayo kana aamusay sida aad aragtaan waa nimankaas iyo rag kaloo badan waana beesha habargidir inta ay u dhan tahay waxay ku soo afar afaraysteen inay gobolkan boobaan ayagoo adeegsanaya markay tabar beeleen markay iska caabin xoog leh ay kala kulmeen dadkii deegaanka inay hawiye yaa hawiye ay yidhaahdaan xaalkana dhibaatada gobolka ka socoto waa gardarro garab og nimanka kale ee beelaha kale ee hawiye barihii ay ka fadhiyeen gobolka saraakiisha ayaga waa og tahay wadanka ciidanka joogo dhan waa hawiye
mudane cumar aan kaa dhexgalo dabcan eedeymahaad jeedinaysid waa eedeymo culus sidaan dareemayana waxaad soo hadal qaaday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo aad ku sheegtay inuu ku lug leeyahay dagaalada madaxweynuhu qaab sidee ayuu ugu lug lahaan karaa mideeda kale waxaad sheegtay nin fadhiya qaahira ama dalka masar inuu isaguna ku lug leeyahay bal ninkaas kumuu ahaa madaxweynahaasee qaabkeed ugu eedeynaysaa inuu ugu lug leeyahay dagaalada ka socda gobolka shabeellada hoose oo aan wada ognahay inay yihiin dagaalo u dhexeeya beelo
waa mahadsan tahay horta madaxweynaha qaabka uu lug leeyahay soomaalidu waa u caddahay waxaa ka mid ah niman xildhibaan ah odayaal ah oo aan xoog aan ku hayo inay wadankii tag- u tageen asaga waxyaabaha uu jawaabtii uu siiyey marka ay ka cawdeen dhibaatada ay wadanka ku hayaan nimanka mooryaanta ee magaca dowladda wato yani si qayaxan ayuu u diiday dhulkan dadkii habiyaha maxaa nimankan habiye ee dhulkan raba haddaadan wax ka siinin waxuu yidhi maxaa la dhihi jiray wax soconaya maaha dalka waa la degayahay waa inaad aqbashaan waxaan xaqiiqa ka fog waaye waa in dadka oo- waxay weydiiyeen dalka federal maaha wuxuu yidhi federal waaye laakiin dadka waa degan yihiin waayo dad xoog ku hay oo degan oo dhulkii baarihii iyo wax walba degan oo waxay rabaan inay sameeyaan oo technical ay arrima haysto si yani wuxuu ku- si aan ma- mas-uulnimo ahayn ugu hadlay waxaa kaloo daliil aan ku hayaa waxaad og tahay maanta dhibaatada ka dhexaysa gobolka shabeellada hoose hal sar iyo baray socotaa hadda toddoba maalina ilmihii iskooleyda oo dugsiga qur-aanka dhiganaya la gowracay habar gabdho waxaa la la dilay oo oo sagaal biloodaa la dilay muusan ka hadlin mas-uuliyaddaas iyo qaabka ugu aamusay ayaa caddeen u ah oo ba- midda kale ninka kale aan sheegaya qaari fadhiyo waa cabdi qaasi salaad xasan ma fahanta oo madaxweynihii hore ee dowladii kumeelgaarka ahayd ee lagu soo dhisay ee, d- tuulada carta ee dalka jabuuti ee, sidee buu ugu lug leeyahay maadaama uu ku sugan yahay dalka dibaddiisa
oo wuxuu ugu leeyahay nimankaas ninkaas waxaad ogtahay dhaqaalo badan iyo afkaar badan ajandahan maanta beesha asaga jufada uu ka dhashay ayaa habarkiida takaldhan hormuud u ah nimanka saraakiisha ah ee asaga uu wato ama maxaa la dhihi jiray uu meesha ku naasnuujiye waagii asaga uu madaxweynaha ahaa talooyin ama tiraha badan waxaan ku helaynaa ninka aadka ugu howlan arrimahan masaariicda oo meelaha laga soo qaado iyo qandaraasyo badan iyo dhaqaalo badan oo la jabciye inuu asaga oday ka yahay soomaalida isna xamoola in arrintan asaga uu si aan gambad lahayn oo ugu jiro uu habeen iyo maalin shirarka la isugu soo jiidayo habeen gidir si ay dhul dhulkaan u boofto habeen gidir waxaad og tahay deegaanada ay degan tahay waxay ka sameeyeysa maamul ay ku midaysan yihiin ay ka sameyn waayeen asaga isku soo riixaayo cadaadaha shirqigaayo waxa oo xamar shirar badan dhigay shirk dagaaladan hadda dhacay u dambeeyey oo la dhahayo shabelle isteeda lagu dhisaa oo ay xasan maxaad uu iclaamiyey ninka goboshaas dhigay inuu yahay ayaan xogta ugu muhiimsan aan ku haynaa sidaasaan kugu caddaynaa cumar dabcan ee, mar haddaad soo hadal qaaday ee, shabeelle state ee, dabcan waxaan la socnaa in ee, maamulka shabeelle state ay samaysteen rag siyaasiyiin ah oo inta badanna kasoo kala jeeda labada gobol ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe balse sida ee, ka muuqatay qaabka lagu dhisayba uu ahaa qaab ee, aysan dadka labada gobol eh, kasoo wada qaybgalin ama shir eh, muddo socday ama wadatashi ama go-aano rasmi ah lagu gaaray inaan lagu dhisin maamulka isaga ah waxaa madaxweyne ku-xigeenna u ah muxudiin xasan afrax muxudiin wuxuu sheegay in shalay markii eh, magaalada marka caasimada gobolka shabeellada hoose lala wareegay oo ay la wareegeen ciidamo beeleedyo la sheegay inay taageero ka helayeen ciidanka dowladda soomaaliya in magaalada ay eh, iyaga ka maamul ahaan qabsadeen oo ay kala wareegeen eh, dadka eh, uu ku sheegay in ay gacansaar la leeyihiin xarakada al-shabaab isagoo si gaara u soo hadal qaaday gudoomiyaha eh, degmada marka maxamed iriiso ninka lagu magacaabo oo uu sheegay inuu yahay nin eh, al-shabaab xiriir toosa la leh sideedaba gobolka shabeellada hoose ayaa isku haystaa mar hadduu ka hadlayo ee madaxweyne ku-xigeenkii maamulka ee dabcan ma- maalinta barkeed lagu dhisay ee shabeelle state mar hadduu ka hadlayo xaad oo oday dhaqameed ah mar hadduu ka hadlayo ee axmed diiriye mar hadday ka hadlayaan rag kaloo xildhibaano iyo siyaasiyiin ah gobolka shabeellada hoose sideedaba ayaa isku haysto
oo haddaan warka kusoo duubo oo ama aan kusoo koobo waxyaabaha waxaa isku haysto nimankan aan kuu sheegay ee mooryaanta wadanka ku naaxay ee maanta ku lacayaystay dhaqaalihii ca- oo wadanka iyo wixii international communitiga iyo beesha caalamka iyo maxaa la dhihi jiray qaramadu ay bixisana madaxweyne uu yahay xasan sheekh ay kusoo dhacaya waxaa hogaaminaya beeshan qaaska ee aan kuu sheegay waxaan kale ee iska yeelaya aad arkaysid waa dad la wato muxudiin xasan afrax ma matelo beesha uu kasoo jeedo waayo shabeellada dhexe dadkii deegaankaas deganaay way diideen mana tegi karo shabeellada hoose wuxuu leeyahay goobaali uu hadlaayo dhacad uu hadlaa jaadkiisii waxaa la siiyey laakiin dagaalka waxa balaayada wado beeshaas waayo inta kale waa lagu horkacsanaa iyo dadkii deegaanka ah oo beesha oo maxaa la yidhi hal beel oo kamid ah ay dagaalka ku jirto beesha diinaala dagaalka ku jirto beesha walaalaheenna degel iyo laba iyo tobanka koofi iyo maxaa la dhihi jiray sheekh algadashi intooda waa fadhiyaan way dul fadhiyaan dul fadhishadii iyo in la dhibaateeyay ogolaadeen waxay ka dhiidhiiba beesha diimaan iyo beeshaan ummadda oo beesha habiyii dabada kasoo riixayso ninkii ayaga ay u arkaan inuu aadaqaato yahay wejiga kusoo qabsanayo arrinta intaas dagaalka dhabkaas u dhexeeya diimaan iyo habargadar inta kale qayliso ee idaacadda ka hadasho waa nin gasac lagu ay habargadir kusoo shubatay oo makrofanka soo istaagay
cumar dabcan waxaa tahay afhayeenkii gobolka shabeellada hoose ee qaaradda yurub gaar ahaan waqooyiga qaaradda yurub waxaadna ku sugan tahay meel aada uga fog dalka soomaaliya arrimo badanna waad ka hadlaysaa arrimaha iyaga aad ka hadlayso sidee baad xogogaal ugu noqotay
maanta waa mahadsan tahay maanta adduunka wuxuu noqday hal qol saacad walbo daqiiqad walbo waxa dhacaayo taaka taakaan ula soconaa maadaama nin mas-uul ka ah dadka deegaanadaas loo doortay aan ka mid ahay wixii ka dhaca waa laysoo adeedgarayaan daqiiqad walbaan ogahay annaga ka aya talino waxaan maxaa la dhihi jiray sidaasaan ku ogaadaa wixii jiro maanta shilaa jira waan ogooday laba iyo lix iyo ko maxaa lixdan iyo kowdii xildhibaan ee beesha annaga aan kasoo jeeda ee direed oo dhan ay fadhiday cuqaashi ay fadhiday shirki shir beenaadkii ama safarkii ay wasaaraha uu ku baaqay lagu beeniyey markii uu dhacaya shirkaas qadkaas si toos ugu jiray xaaladda siday u socotay wixii ka dhacaya si toosaan ula socday saacad saacadaan u ogahay maxaa lidhi maadaama mas-uulahay daqiiqada walbaan u ogahay waa maasanta dad badan waxay is weydiiyaan cumar gobolka shabeellada hoose sidaad ka dhawaajisay waxaa ku wada nool beelaha ku abtirsada koonfur galbeed oo ay dabcan u muhiimsan yihiin beelaha digil biyamaal iyo weliba beelaha kale ee labaiyo tobanka koofi iyo weliba beelaha kale ee iyagana gendarshe iyo beelaha kale ee soo raaco dad badani waxay marka ay dabcan su-aal ka keenaan beesha biyamaal maxay si gaara iyadu dagaalka ugu wadaa maxay si gaara ay u tabanaysaa oo maxaa iyada ka maqan oo beelahan digil aan ka maqnayn dabcan waxaan la soconnaa in degmada afgooye degmada wallaweyn degmada qoryooley ay ku sugan yihiin ciidamo magaca dowladda ku jooga balse la sheegay inay dhibaatooyin ka wadaan halkaas oo aynan ahayna dad deegaanka ka soo jeeda ee magacii dowladda uun iska wata marka beesha biyamaal iyada maxaa si gaara uga maqan bal dadka caawo miyaad u ifin kartaa
waa mahadsan tahay horta waxaad ogaataa ilmaha aad dhashay labada cunuga ee aad dhashay midba si buu u fikiraa maxaa la dhihi jiray waa kala dareen fiican yihiin ama waa kala maxaa la dhihi jiray waxbarashaday ku kala horeeyaan kartiday ku kala horeeyaan annaga dadka walaalaha ee meeshaan wada degan waa nala haystay waa nala dhibaateeyey laakiin annagaa horkacnay annagaa bilownay annagaa istaagnay waxaana u dagaalamaynanaa xuquuq annaga qaafaanan u leenahay dadka dadka walaalaha kale ee nala degan xuquuqdoodan difaacaynaa waxaana rajeynaa in ayaga kacaan maanta hadda kuma dheeraanayo waxa maanta ninka wallaweynka degan ka maqana iga maqan laakiin waxaan aaminsanahay fursad in dad u istaago oo arrintooda awaabulo ayaa ka maqan tawfiiqdana allaha haleeshiiyaan leeyahay annagana dagaalka aan ku jirno ilaaha hanoo dhammaystiro waayo waan daalnay lixdankii dadkii soomaalida xurnimada markii la qaatay waa ogolaanay soomaali dhan ciddi noo timaada hooyo aabaan ka dhiganay ninkii madaxweynaha ninkii ra-iisul wasaaraha qabyaaladu wadaa boqol sanana la soo baabi'iyey waxaan go-aansanay dadkeena dhallinyarada ah annagoo la xisaabtamayna odayaasheena naga horreeyey inaanan intay gabar nooshahay aan soomaaliya dhibaatada maanta haysato waxay ka haysataa shabeellada hoose hamigeeda iyo jubbooyinka hamiga lagu leeyahay inaan intoodaba dadkii deegaanka ahaa aan hormuud u noqono aan hiryada iska dulqaadno soomaalinimadii loo noqdo nin walbana dhulkuu ku yimid uu imaansado keyga ana iskale kaagana kulilihii aan meesha ka saarno intaasuu bimaan u istaagay inaan qodobkaas aan garansiino xabadda aan ayaga ay nagu dul taagan yihiin oo ay u maleeyeen inay dadka wax dheer yihiin aan tusino in dadka waxa ayaga ay sameyna loo samayn karo ummadda walaalaha kale ee naga maqan beesha digilood khaasatan waxaan leeyahay wax iskulahara dhulkiin dhulkiina korkiina lagu dagaalamaa xabadii laysku ridaa ninkayga baan laynaysaa gabdhihiina wixii doona laga sameynaa nimanaan diin lahayn aana shuruuc caalami iyo shuruuc islaama ay qabanayna idin dul fadhiyo ilaahayna waa idinku ciqaabi doona diin inaad iska dulqaadaan oo maanta waalihiina aad gar istaagtaan shabeellada hoose u istaagay
ee ugu dambeyn ee degmada marka ee hadda waxay gacanta ugu jirtaa dabcan ciidamo magaca dowladda wata oo lagu sheegay inay yihiin ciidamo beeleedyo oo gaadiidkii ee, dagaalka ee dowladdana ku hubaysan sidoo kale ee, degmada namber kontonna iyaga ayaa la wareegay ciidankii deegaanka gobolka shabeellada hoose kasoo jeeda gaar ahaan deegaanadaas iyagu xaggee bay ku sugan yihiin iminka
horta halka ay ku sugan yihiin cadowgana waa ogyahay anigana hadda ma raba inaan maxaa ku jira saxaafadda ka sheego waa xeelada militariga ku maqan ama xeelada aagooda ay ugu jiraan ani waxaan ay haystaan wadada dheer ee muqdisho afgooda isku xirto maanta way xiran tahay ayagaa ilaa hadda ka kontaroolo horta midaas saasaan kaa leeyahay meesha ay haystaanna waa gobolkoo dhan ay haysataa nimanka maleeshiya beeleedkana ma aha maleeshiya beeleede waa ciidanka dowladda dowladda soomaaliya ciidankeeda ee caalamka laga gabo ee dhaqaalaha lagu soo qaada ee mushaarka lagu bixiyo waa ciidan beesha hawiye ee leedahay ciidan kaloo ku jiro ma jirto sidaas darteeda haddaad maqasho ciidankii dowladda meel galay waa ciidan ay beeshaas hawiye leedahay midda kale qabsashada marko ma aha ninety forty waxaan leeyahay marka laguma jiri doono muddo aan isbuuc ka badnayn waa dagaalameynaa intay gabar naga hartay intay gabar naga nooshahay waa dagaalameynaa dadka walaalaha kale ee nadax degan ee maxaa la dhihi jiray ee deegaanada ku nool iyo shacabka adiga aan kasoo jeedo waxaan leeyahay nimankan caraasiirta eh, ee ummada dooxda eh, waxaa waaye haddii culayska uu soo fuuro ummadahay dooxayaan ee dadka inay ka fogaadaan meelaha ay dadkan dadqalatada ah ee bahalaha eh, ay joogaan inay ka fogaadaan ilan gobolka waa goob dagaal heshiisyada beelaadka ee shalay markii dadkeena lalaynay ee janaale gacanteena maxaa la dhihi jiray ay beesha biyo ay dhan tahay ay qabsatay oo aan maxaa la dhihi jiray ay ka maqneedo laba bilood gacanteena annagoo dowladda iyo sumcadda aan ka dhursadeyna madaxweynihii lasoo banaystay maanta caasimadda iyo ama xaniyaheeda la dultaagan yahay nin xaniyihiisa la dultaagan yahay xilihiisa iyo wixiisa la dhex joogo heshiis ma qaadanayo ayadoon ciidankaas la geynin carbiska wixii ka xageeya ee beeshaas ay degan tahay aan la geynin heshiis ma qaadanayna gabar intay naga hartan waan dagaalameynaa ciidamada amisooma ku soo haray iyo beesha caalamka waxaan leeyahay midooga yurub oo maanta aan ku noolnahay dhaqaalaha aad bixisaan waa inaad ka fiirsataan niyuu diilka aad bixiseen hantida aad soomaali ugu deeqeen ummadaha soomaalidii kale aad rabteen in wax loogu qabtaa lagu gumaadaya ee beesha ama deegaanka aad u- aad kasoo jeeda ugu horeeyo amisoomna waa inay dhexdhexaad ka noqotaa nimankan caraasiirta ee tababartay ee hubkana ay u geebisay waa inay maxaa la dhihi jiray tallaabo ka qaadaa nabad ilaalina loo keenay waa inay xaaladaas ay dhexdhexaad ka noqdaan aan ka codsanaya haddii eh, dowladda federaalka ay kasoo shaqayso nabadgelyo in labada beel la dhexdhigo arintaa iyada ah ma ma qaadanayaan eh, beesha kale ee gobolka shabeellada hoose
toban gooraan ku celceliyay cabdicasiiso idaacado badanaa ka sheegay goobo badanaa ka sheegay waxaa heshiin karo beesha biimaal iyo beesha digil haddii uu dagaal dhex maro in geed lasoo hoos fadhiisto maxaa idinkala dhex galay maxaa dhibaato idin dhex maray waa la wada xalli karaa dhibaatadaasna meelay ku ekaanaysaa laakiin nin deegaankiisa degan ciidankiisa ku tababaranayo dowladda diidan ahlusunna waxa la yidhahdo waa hal beel dowladay diidan tahay waxaa maxallijir dhinacan ciidan ay isla dhigayaan inaad diyaarada lagu soo daldalaa iyo dood in dhulkayga la qabsado la boobo nin dhulkayga inuu boobo rabo oo aniga dadnimadeyda iyo cirdigeyda inuu ku xadgudbo rabo waa heshiisoona dhex marayo male waana ku celinaa xasan culiso waa sheegtee haddii ay awoodda isu keenaan inayna xasuuqaan oo qadka ka baxno waa mid intaan noolnahay oo aan awoodno inaan iska dhicino hantideenna nafteenna maalkeena waa waa isdhigayna waana dagaalamayna aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa afhayeenka jaaliyadda gobolka shabeellada hoose ee qaaradda yurub gaar ahaan waqooyiga yurub mudane cumar cali axmed oo inoogu warramayay qadka telefoonka waxaadna kala socotaan warbaahinta koonfur galbeed baydhabo media isha baydhabo daafeed raadiyo wadajir iyo weliba raadiyo baydhabo aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay eh, mudane cumar
waa mahadsantahay